caasho aad baad umahadsan tahay xalay abaara tobankii habeennimo ayay fariintaas na soo gaartay dhalinyarana soo wacay oo noo sheegay in meel xaflad uu ka ka hesayay oo bandhig ahayd in boolis soo galeen kadibna ay markaasi ay saldhigii u kaxeeyeen dhalinyaradii markay noo sheegeen waxaan weydiinay sababta waxay idhahdeen waxaa jirtay hoolka oo xaflada ku dhigay banaanku in aanan loogu sheegin dadkii imaanayay ee dadkii maxaaha jihooyinkii rasmiga ahay ama dawladii sudan meeshaasay joogtay in loogu she loogu sheego in meeshu ka dhacay aroos aysan ahayn badhig faneed oo markaasi lacag lagu qaadayo oo dadka gelitaanku lacag ahayd marka waxaa dhacay hamwa laba dhankaasa oo ay dawladii iyo wax kale loogu sheegay meeshiina loogu sheegay qaahoolkii dadkii loo laga jiraysana loogu sheegay inay tahay meeshu meel aroos marka booliskii waxay ka war heleen in meeshu yahay meel bandhig faneeda lagu galay lacag islamar ahaantaana ay tahay meel oo ganacsi oo kalea marka dawladda suudanna waxaa sharci ka yaala dawladda hoose meelaha saas oo kale ama fananiinta markay imaanayaan waxay ku leedahay qayb kamida lacagtaasi waxay leedahay wargelin in lagu wargeliyo iyaga oo sameeya dhanka amniga dhanka nidaamka meelo badan ka ilaaliya ayay marka sameeyaan marka qalabka ugu weyne la sheegay dhalinyaradu galeen dhalinyaradii fanaanka keentay inkastoo marka horeba safaarad ahaana loo soo xiriirin laakiin dhalinyaradii keentay ee iyagu iskood isku xilqaamay ee fanaanka hore u keenayna waxay ahayn unbaariyo iska cadiye marka taasaa keentay in uu jiro qalab noocaasa waa garta fanaanka nimcaan hillaac yaa la socday nimcaan hillaac intaa la socdo qof la socota ma jirto keligiis uu ka u yimid magaaladan dhalinyaro caadiya marka soo abaabuleen oo keenay dhalinyarada fanaanka keentay ma iyagaa mas-uuliyadda lahaa oo qaabkaa wax u sameeyey mise waxay ahayd midu fanaankaba ka warqabay maxay wararka kugu soo gaareen anaga si wararka nagu soo gaareen fanaanku waa ka xanaaqay mausan kawarhaynin sida hadda nala sheegay oo ilaa marka dambe si xun ugu xumaaday laakiin dhalinyarada waxaa la yidhi waxay islahaayeen arrinku ma masaan ma weynaanay sababtoo ah ma islahayn mayn maudeynin in ay ogaanayaan booliskii wax noocaasa marka wax laisla ogyahay mahayn waxaa isleena qaladku dhanka dhalinyarada ka dhacay laakiin inta badan arrinkiina waaba wa wa way ka xaliyeen marka saasa marka dambe ay ku dhamaatay booliska yaa wargeliyay yaa u sheegay booliska in meeshani uu ka haysayo fanaan aan u dhalan dalka si khaladana xafladda loo qabtay yaa booliska xogtaas oo dhan gaarsiiyey caasho dawladdan waa dawlad weyn waa dawlad weli aan burburin waa dawlad isku dhisan booliska meel walbao xafladaha ka dhacayaan way tagaan way baaraan markay aan arkaan xaflad soomaali ama ay joogaan ajaanib ama ay joogaan muwaadiniin waxay xaq uleeyihin inay weydiiyaan hoolka ay yidhaahdaan waxa meesha ka socda muxuu yahay waxaa jiro boolis la yidhaahdo nidaamka guud oo ilaaliya oo shaqada ku leh xafladaha noocaas oo kale ah marka wax wargelin u baahan maaha waa iyaga waxay leeyihiin waxay sameeyaan wareegto dadku waa ciidanku waa wareega marka xafladaha meelay ka jiraan way weydiiyaan xafladani ma uhaystaa tasriix ama ogolaasho way weydi markay weydiyaan qofka waxay ka ogaanayaan meeshii wixii ka socday iyo iyo wixii warqada ku qornay inuu iskhilaaf ka arkaan marka ma lama dhigi karo wax wargelin u baahan mahan marka dawladda sudan ayaa marka awoodeeda iyo ciidankeedii adeegsanaysa un bay ka ogaadeen marka xafladda xalay lagu soo xiray fanaanka nimcaan hillaac ma keligii baa heesayay mise waxaa jirtay fanaaniin kale oo la socotay oo ama soomaali ah ama sudan u dhalatay bal noo sharax xafladda siday u dhacaysay wa waxaa jirtay horta fanaanku waa fanaan soomaaliyeed waxaa jirta fanaaniin kale oo sudaaniya oo la yihahdo fanaan weyn oo isagana soomaaliga ku haysa oo kale sa carabina ku haysa oo sudaani ah oo la yihahdo taariikhdeena meesha la joogay oo muusikada si toos ugu tumayay sida noo sheegen dhalinyaradu laakiin dhanka soomaalida keligiis oo ahaa xafladuna xaflada weyn soomaaliya kasoo qayb gasho inkastoo maalmahan ay dana jirto oo lala soomaalida qaarkood ay doonayeen in abaaraha iyo lagu qayb qaato xoogaa kasoo horjeeda way jireen laakiin waxaa la sooran karaa un waxay iska aheed xaflad yar oo iska gaaban oo ay dhalinyaro soomaaliya kasoo qayb galeen marka ma keligii baa la xiray mise dhalinyaradii kale ee reer sudan ahayd ee iyaguna kaalinta ku lahaa bandhig faneedkan iyagana waa la qabqabtay isla xalay ayaa waxaa dhacday markii meesha la joogay dhalinyarada qaarkood ay isku dayeen inay difaacaan fanaanka ay yidhahdaan fanaanku waa fanaan soomaaliyeed lama xiri karo lama taaban karo boolisku markuu arrinka soo galay wax cid walba isku dayda inay ku celiso ayuu hore u taxaabay laakiin xilli dambe safaaradda zaale gashay ayaa waxaa lagu soo daayay dadkii kale fanaankiina saake ayaa maxkamad la geeyey oo lagu xukumay janaax lacageed oo adiga kun iyo shan boqol oo darar u dhiganta lacag sudaaniga ahna lacag labaatan kun oo jinahiga sudaaniga ah kadibna dhalinyaradii iyo abaabulay ayaa saakay lacagtii bixiyey sidaasaana fanaankii dhawaan lagu soo daayay saacado ka hor annagu waxaan awoodnay inaan meelo badan kala hadalno oo dhankan maxay ahaatay wasaaradda faafinta iyo dhaqanka hidaha ee dalka sudan in laga hadlo barnaamijyo dhaqan isdhexgala laga sameyn kara lakin waxaad moodaa dhalinyaradu inay iyagu barnaamij yaro oo iska gaagaaban ay wadeen oo ay xafladu saas ula weynaanin lakin un booliska iyo markii ay ka war heleen un arrinta la weynaatay laakiin markii hore waa la sahashaday aada loo sahashada sida muuqata oo dhalinyaradina dhalinyaranimana waa way qaadeen dhalinyaradi lakin haddadan waxaan moodaa ina inay wax un ka barteen